إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo saaka ayaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askeer oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaro tiilay deegaanka iyo aqbari weyne gobolka shabeellaha hoose howlgal lagu burburiyey shirkad isgaarsiineed iyo mid koronto ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada laamu iyo mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kenya dowladda federaalka ayaa nin beeralaya ku dishay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe kulan looga areensanayay difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa dhex maray wilaayadii islaamiga ah galgaduud iyo beesha mursade dowladda federaalka ayaa xabsi ku xukuntay nin ay sheegtay inay ku caddaatay inuu si xir iyo indhasarcaad ku kufsaday dumar badan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buuqa qabli kusoo bandhigtay askar kasoo goosatay dowladda federaalka xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inuu maamuus u sameeyey xubno xukuumaddiisa ka tirsan oo musuq maasuq lagu haysto bangiga adduunka ayaa hakiyey dhaqaalihii uu siin jiray uganda kadib markii ay diideen xeerka qowmuluudka l g b t xukuumadda suudaan ayaa gacanta ku dhigtay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijiriyadana ay tahay saddex iyo labaatanka muxaram sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay fuliyeen howlgallo ka dhanna shisheeyaha dalka kusoo duulay kuwaasi oo ka kala dhacay gobolada baay shabeellaha hoose iyo bakool gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal ku qaadeen xero ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor weerarkaasi faahfaahin dheeraada nagama soo gaarin dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin deegaanka beriir oo hoostaga degmada afgooye dhanka bakoolna waxaa xali dagaal culus lagu qaaday laba xero oo ciidamada koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada ceelbarde ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaro tiilay deegaanka iyo aqbari weyne ee gobolka shabeellada hoose howlgallo lagu burburiyey shirkad isgaarsiineed iyo mid koronto ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada laamu iyo mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kenya haashim cabdinaasir ayaa warkaasi noo haya faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar maalintii shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen isbaaro u taalay askar ka tirsan dowladda federaalka deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka shabeellada hoose weerarkaas ayaa lagu dilay ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamadii ku sugnaa isbaarada halka sidoo kalena lagu dhaawacay saddex kale waxaa intaa dheer oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerarkaas ku furteen saddex qori oo ka fordhisabana boosashkooda iyo agabyo kale oo ah kuwa ciidanka isbaarooyinka ciidamada dowladda federaalka u yaala goobaha ay kaga sugan yihiin gobolada dalka ayaa waxay dhibaatooyin kala duwan u geystaan dadka rayidka ah iyo gaadiidka isticmaala waddooyinkaas iyadoo xilliyada qaarna laga soo tubiyo dhacdooyin isugu jira dirdil iyo kufsi iyo sidoo kale boob loo geysto dadka waddooyinkaas ku safraya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowr mar sidaan oo kale waxay isbaaro sifayn ka sameeyeen waddada dheer ee isku xirta magaalada muqdisho iyo baydhabo halkaas oo askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka lagu laayay dhanka kale habeen hore ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaan lagu magacaabo sukeela tinfi oo hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenya halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda kenya dagaal kooban kadib waxaa deegaanka isaga cararay maleeshiyaadkii homgad ee ay tababaratay dowladda kenya waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay burburiyeen shirkadii safaricom taas oo ku talay deegaanka la weeraray lama soo warin khasaare gaaray ciidamadii halkaa ku sugnaa maadaama markii xabaddu bilaabataba ay ka carareen goobta isla dhulka muslimiintu leeyihiin islamarkaana kenya gumaysiga ku haysato sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo halkaa ku sugan ayaa waxay habeen hore dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen magaalada kiyunga halkaasna waxay ku gubeen shirkadii korontada ee deegaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyey weeraradooda ka dhanka ah ciidamada kenya iyo dadka kirishtaanka ah ee lagu dagaamayay dholalka ay leeyihiin dadka muslimiinta ah jasaaka allaahu khayran hashim cabdinaasir dhanka iyo gobolka gadow war hadda inaga soo gaaray wuxuu sheegayaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere kaasoo ay ku beegsadeen xubin muhiim u ahaa maamulka halkaasi ay ka dhisteen etoobiyaanka ninka howlgalkaasi lagu beegsaday islamarkaana lagu dilay waxaa lagu magacaabaa xasan garawe wuxuu ahaa ayaa la leeyahay guddoomiye ku-xigeenkii xaafadda buulakuulow ee magaalada baardheere dowladda federaalk ayaa nin beeraleya ku dishay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maxamed ciise ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya saleemaan ibraahim anrawaax oo ka tirsan beeraleyda degmada xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa si bareer ah u dilay askarta dowladda federaalka kadibna meydkiisa ku tuuray webiga haddaba sidee wax u dhaceen sidee loo dilay ninkaasi maxaase sababay dilkiisa muxuuse galabsaday waxaa ka sheekeynaya mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada xawaaley wuxuu ugu horeyn sheegay in ninkan ay istaajiyeen ciidamada dowladda federaalka islamarkaana ay su-aalo weydiiyeen kadibna mid ka mid ah uu ku yidhi baas ku fur ninka kadib wuxuu intaa raaciyey in meydka ay ku jiideen dhulka islamarkaana ay ku tuureen webiga ayna diideen in laga soo saaro wuxuuna intaa raaciyey inuu ahaa nin shacab ah oo deegaanka aad loogu yaqaano haddaba sida naxariis darada ah ee loola dhaqmay ninkaas beeraleyda ahaa waxaa ka warramaya mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka xawaaley iyahow deegaanka dhibka maanta masiibada ay ka dhacday xawaaley waay wuxuu hoostagaa balxadii u dhowdahay balxad iyo joor dhexdoodii ku taalaa iyahoo maanta waxaa ka dhacay nimanka milatiriga la dhahaayo buundada joogo in xoogaa iska beeraaley eh oo maskiin eh oo xoogaa hadda kuwaashtay aa meesha iska maraayey qoryaalay ku qabteen waxay dhaheen intay ka socoto al-shabaab maa tahay niyow shaiyow dhahay duuladaanaan u dhashtay waxay dhaheen niyahow kooxaa dhahay baasku tariif saddex habbay ku dhufteen ee madax oo u dhufteen masiibadaasaa ka dhacday sidoo kale wuxuu sheegay xitaa inay diideen in meydka la aaso lagana soo saaro webiga ay ku tuureen waa la jiiday sidii dameer layska dhaqaajinhayo baktida awgday iskaaga rideen meedkiisay uguuku rideen saacadooyin oo saddex saaca rac uikaa la tuugaayay meedkaan ka soo baxsanaynaa aan webiga aanu fasaxdiin mala marka ninkii haddii laga soo bixiyey xabadaadan waxaa la dhahaa saleemaal ibraahim arwaax kuwa militariga lagu sheegaayaana dileen ninkaas iska maskiinka hubiga waa laga saaray si xunayna u dileen waana jiiday dhulkay iskaaga jiideenay hubi iskaaga rideen hubiga waa laga soo saaray ciidamada dowladda federaalka oo gumaad kula kaca dadka shacabka ah ee soomaaliyeed islamarkaana wax jixinjix aanan ku jirin oo manaxayaal ah ayaa waxay sidan oo kale dhowr jeer dad ugu dileen qeybo ka mid ah meelaha ay ka joogaan dalka iyadoona dadka shacabka ahi maalin walba fariimo u diraan madaxda dowladda federaalka
kulan looga arinsanayay difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa dhex maray wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha mursade waa kana maxamed daahir cali sow xilli dowladda xasan sheekh ay qorshaynayso inay ku duusho dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa duulaankaasi waxaa ka shiray oo kulan ka yeeshay wilaayada iyo beesha mursade oo ka mid ah qabaa'ilka ansaarta ah ee dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka dhaqanka ee beesha iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada waxaana kulanka uu socday muddo afar maalmood ah iyadoo ugu dambayntii labada dhinac ay go'aan buuxa ku gaareen inay ka hortagaan cid kasta oo ku soo duusha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud odayaasha dhaqanka ee beesha murugsade oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay naf iyo maalba u diyaargaroobeen sidii ay u fashili lahaayeen xamlada ka dhanka ah wilaayada waxaana waxgaradka beesha ee kulanka ka hadlay soo duulayaasha xasuusiyeen jabkii iyo halaaggii gobolka ku gaaray ciidamada xabashida itoobiya iyo suufiyada ku duulay gobolka ogaaska beesha murugsada ogaas cabdulaahi daahir axmed oo kelimad ka jeediya kulanka ayaa sheegay cid kasta oo isku dayda inay ku soo duusho dhulka beesha ay degto ay iska difaaci doonaan ayna diyaariyeen ciidamo ka dagaalama taaka kasta oo beeshu ay degto annaga haddowna soo gaara xasagar guurta iyo wax ka amar qaad annagu taana waa difaacnayna waa u sheegna haddaba annagu taana ma ogolin inuu hal askari dhex keena ma ogolin xasagar guurta marka hadhahyo mursada diyaaradaha loo dira ha lagu duqeeyo hadhahyo hal askarihiya sooma geli karee haddoo soo geli kar cidiyahaan ku dagaalamayna waa u sheegayna haddaba hubkeennu waa diyaar deeqdeennu waa diyaar wiilasheennu waa diyaar odayaasheennu waa diyaar maxaan diyaar unaa ma annagaa dulminna annagu ma doonayna haddaba ayagaa noo yimid ayagaa noo soo socda bal ogaada wallaahi ma dhici doonto inaad dhulka mursada soo gashaan ee aad dagaal la'aan ahaatiin inaysan dhicin ugaaska ayaa habaaray xasan iyo ciidamada uu horkacayo ilaahay waxaan ka baryaynaa cidda ama magaceenna sheegata ama meel cidlaa naga dulmisa in ilaahay cuquba ku rido ilaahay cuqubaha ku rido ilaahay nama soo gaarsiiyo balaayo madow allah ku rido ilaahay mucjise degdega allah ku sallido xasan gurgurta soo maaha xasan gurgurta ilaahayow naga qabo ilaahu soomaaliya ka qabo ilaahu garbarifan ka dhig ilaahayow rabbiyo waxaan ka bari ilaahay waxaan ka baryaynaa xabad mujaahidiinta xasan gurgurta inay ku dhacdo ilaahay ilaahu ummadda ka qabo ilaahu ummadda muslimiinta ninkaas ka qabo ilaahu xubnihiisa ka qabo ilaahu kuwa la shaqayha ka qabo ilaahu kuwaan dhuusamareeb hadda fafadho isugu yimid ilaahu rabbiyow mucjise ku rid ilaahu dabeel ku fur ilaahayow rabbiyow dhexdooda isku dir gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha mursade waxaana ka mid ahaa nabadoon axmed dilaxow jimcaale nabadoon xaaji axmed cadow nabadoon macalin cartan cali gaab nabadoon cismaan sheekh yuusuf iyo odayaal kale kuwaas oo ugaaskooda ku raacay in laga hortago oo la iska difaaco koox kasta oo kusoo duusha harka shareecada islaamka waxaa kaloo ogaahaysiin markii ciidda saddex iyo sagaal ee murursade aad cagta aad soo gelisaan warka ogaasku sheegay inuu run naqon doono iyo inuu been naqon doono been naqaba maya insha allahu markaasaad kale ogaahaysiin cadal uusay cadal uusay markaasay noo tahay insha allahu waxaan leenahay ciidda saddex iyo sagaal yaan lagu soo hingoobin ha laga laabtaan leenahay waxaa soo hartay dadka darsaankaa walaalaheenna waaye in dad noola soo guulsho marya calas noola soo guulsho oo lagu soo gortego xoogaa lagu soo yaacana waa gara karnaahe dirsaankana aan isnabadgelinno hadday u baahi qabaan ha yimaadeen rijaalaha ka soo horraysa ilaahay ugu dhowaahaysa oo kitaabka ilaahay difaacaysa oo naftooda difaacaysa oo maalkooda difaacaysa oo cirdigooda difaacaysa oo dalkooda difaacaysa si kastaba ha ahaatee kulankan oo ah kii labaad ee beesha mursada iyo wilaayada galgaduud ay iska waraystaan xamlada sanadka jirsatay ee lagu soo qaaday wilaayada ayaa ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa uu baycada ka cusboonaysiiyey beesha isagoo wakiil ka ah amiirka xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan leeyahay ubaayicukum calaa kitaabillaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayhi wasalam وعلى السم والطاعة في العسر واليسر وعلى أثرة عليكم وأن لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ما استطعتم وبالله التوفيق
kulankan beesha murursada ee wacad ku martay inay difaacayso shareecada islaamka ayaa kusoo beegmay xilli beesha deegaanka jacar ee hoostaga ceelbuur ay kusoo bandhigtay ciidamo aad u badan oo beesha ka tirsan kuwaas oo qayb ka noqonaya ciidamada difaacaya ku dhaqanka shareecada islaamka dowladda federaalka ah ayaa xabsi ku xukuntay nin ay sheegtay inay ku caddaatay inuu sixir iyo nasarcaad ku kufsaday dumar badan maxamed amiin ayaa inoo haya dowladda federaalka ayaa maalintii shalay xabsi racfaan laga qaadan karo ku xukuntay nin lagu magacaabo abuukar maxamed xasan shooble ninkan oo ay dad shacab ah ku dhegan yihiin ayaa waxaa kala soo wareegay askarta dowladda federaalka iyadoo dadkii dhibanayaasha ahaa ay soo bandhigayeen tacadiyo waaweyn oo uu ninkani ku kacay haweenay ka hadashay goobta ayaa kiiskiisa baaritaanka ku caddaysay inuu kufsaday dumar badan oo hooyooyin ka mid yihiin kadib markii uu sixray islamarkaana indhasaracad ku sameeyey intaasi waxa uu ku darsaday ninkan oo lagu caddeeyey inuu muuqaalo ka duubay dhammaan dumarkii uu kufsaday waxay sheegtay falka ku dhacay waxa lagu sameeyey iyo siday u dhaceen maxkamadda intaba way u xaqiijisay markii la wareysanaayay waxay sheegtay in markii ugu horreysay lagu shubay biyo biyahaas kadib markii lagu shubayna ogaalkeedii uu meeshaas ku tegey sida muuqatana wax kasta oo lagu samaynaayey iyo tilaabo kasta oo la qaadaayayna iyadu ayna wax ay awood u leedahay oo awooddeeda ah ayna ahayn oo wax awooddeeda ka baxsan lagu sameeyey markaasuu mid kasta intuu dhabarka ka taabtay haddana anshaxumada iyo fadeexada taalatan ugu dara waxay tahay naagaan la qabin maba raadsanba lambarada uu asaga leeyahay ayaa laga diray fiidiyowyada
ninkan sixirka lagu eedeeyey ayaa qudhiisa maxkamadda ka yidhi sida tan koy video laga tuubi kuwa darad aan arkaynin anaga meeshaas aan ku arkayno macal cudkaaga saaran haddaba lii dhahay waaye mudana gadoomiye
marka wuu jiraa ha ma videoyaashaas waa jiraan haa tii daradna aan arkaynin haddana mudana xeer ilaaliyadayda ay ka hadlaysay waay
codka saaran adiga miya codka saaran codkaygoo la saaray waay sida la wada ogsoon yahay maxkamadaha shareecada islaamka ayaa dil ku xukuma qofkii uu sixir ku caddaado laakiin dowladda federaalka waxa ay ku xukuntay xabsi weliba laga noqon karo xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir qaybteeda ciqaabtu waxay eedeysane abuukar maxamed xasan shooble ku hesha qodobka faqradiisa labaad waxayna uga xukuntay toddoba sano oo xariga siddeed iyo tobankii bishii lasoo dhaafay ee julaay ayay ahayd markii maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay xukun dil ah ku riday ibraahim macalin cabdulaahi oo ahaa saaxir isna kufsi geystay xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraarkiisa adillada iyo maraajicda loo cuskaday macaalimu sunan juska saddexaad safxada saddex boqol labaatan iyo kow labo macaarij alqubuul juska labaad safxada shan boqol afartan iyo kow iclaam biqawaadi alislaam juska koowaad safxada laba boqol konton iyo kow haddana waxaan gudagelaynaa insha allahu tacaala xukunka tanfiidkiisii
magaalada muqdisho ayaa waxaa aada uga soo badanaya dadka suxarada ah sida ay sheegayaan dadka xog ogaalka ah
wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buuqa qable kusoo bandhigtay iyo askar kasoo goosatay dowladda federaalka zakariya cumar ayaa warbixintaas soo jeedinaya askartaan oo lagu soo bandhigay magaalada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxa ay ka kala tirsanayeen in ciidamada danaba ee uu ku adeegto maraykanka iyo kuwa booliska iyagoona tababaro kusoo kala qaatay belidoog leh iyo dalka uganda waxaana ay ka sheekeynayaan waxyaabihii ku qasbay inay kasoo baxaan ciidamada dowlada federaalka oo ay ka mid ahaayeen iyo shaqooyinka ay qaban jireen muddadaasi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waxaan ka imaaday muqdisho waxaan ahay nin oo gaal leh waxaan ka tirsanayay qaybta boolis militari waxaa laga qaaday baladweyne baladweyne marka laga qaaday waxaa laga geeyey meel la yiraahda uganda uganda tababarka nooga bilowday tababar adiga lix bilood ayaan ku jira muddo eh tababarka markii u dhammaaday waa na soo celiyeen muqdisho ayaa nala keenay tababarka niman ugandhayso gaalaha noo qabtay xerada meesha waxaan ku jirnay muddo oo lix bilood ayaan ku jirnay tababarkan wuxuu ahaayey orada u badnay horta iyo qaabka loo dagaalama iyo wax noocaas ayaa nala baraayay iyo shiishka maarta lacagtiin anaga qaybsanayn iyo shan doolar liidin lacagta aysan saddex bilood ay muddo aan siinayn saddexdii kale oo naga jirteen dadka sunnada ay ka muuqato iyo dadka xijaaban soo qabtan liiri wixii maarta ka shakisiino maarta qaabkaas ugu shakisiin soo qabtan liiri nowal wacdi cafiftah saalax nuur waa macalin ururka danaba oo ka tirsanaya beledweyneana kasoo qortay aniga cafiftah eh beledweyne macalin ugu soo beeray marka wuxuu nala geeyey meel la yidhaha xere nacnac oo muqdisho kamid tahay wuxuu kusoo tababarnay meel la yidhaha beleduglo meeshii haddaa xalna ka soconin aniga dad diinteedan ahay oo ilaahay dartiisaan maarata salaadiidii waqtigeeda u dukanaya hadduuna dhahay ilaahay ka baqay salaad dukadan dhahayna al-shabaab ninka ugu weyn waay dheen waa i xireen waxuu xirnay shan maalmood tulkayga daba imaaday waa liiga soo dayay sidii liiga soo dayna muqdishoa lee keenay oo maaragtaa maba ku noqoni kabacdi ciidamada dowladda federaalka ayaa inta badan soo gaara wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo u muuqdo inay wajihi waayeen weerarada joogtada ah ee kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona intaa ay u dheer tahay duruufaha iyo dandarada ku haysata deegaanada ay ku sugan yihiin xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inuu maamuus u sameeyey xubno xukuumaddiisa ka tirsan oo musuq maasuq lagu haysto waa kana mahad cubayd somo oo ka mid ah wadaadaha dowladda federaalka kana tirsan waxaa loogu yeero wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa sheegay in la musuq maasuqay lacagihii dadka soomaaliyeed ee xujiyada ah laga qaaday islamarkaana akoono gaar ah lagu shubtay wuxuu si gaar ah u eedeeyey wasaaradda uu isagu ka tirsan yahay ee ay dowladda federaalku u gacan gelisay arrimaha xadka iyo wasiirkeeda mukhtaar roobow wuxuuna sheegay inay lunsadeen lacago fara badan lacagee markaas laga qaaday hal boqol oo doolar calaa xaaji u ahaa lacagtii waxaa lagu kordhiyay siddeetan doolar aa lagu iyadoo siddeetan doolarna kuliya waxaa la yidhi waa soo raqiisinay haddana i- oo si kuta- u- u- ulagaca lacagtaasi xidka waxaa kasida badan inaa central banki lagu wada shubin oo wax yar lagu shubay intii lagu shubane dib loo- waa ku khidmahaynaa la sagaal boqol xoog labaatan kun ama sagaal boqol xoogee lagu shubay isla markaana sa- iyadoo lacagi kaal central banki lagu soo shubin oo akoon gaara ku jirta oo hal malyan iyo boqol iyo konton kun akoon gaara ay ku jiraan ayaa central banki waxaa lagala baxay lacagtii khidmada waa loogu talagalay iyadoo haddana aan la cadaynin si shafaafi ah cidda qaadanaysa iyo markay ku baxayso oo xisaab celin aan laga soo samaynin sidoo kale wuxuu xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu abaalmarin siin rabo wasaaradda musuqmaasuqaas ku kacday lagana yaabo sida aan xogta aan ku helayno in la i- iyadoo la qarinaya arrimankaas in la yidhaha waa la amaalmarin ahoo xaflada loo dhiga ahoo bila sharafaa la sii haa wasaaradda in la yidhahdo in la- in- in wasiirka la yidhaha bila sharafaan sii haynaa waxaan xog xog ku helnay xog waxaan ku helnay in go- in golaha wasiirada ay rabaan xa- xafiiska ra-iisul wasaaruhu inuu diyaarinaayo wasiirka amaalmarin oo bila sharafeed la siinaayo oo gogol loo- xog loo samindhigayo dowladda federaalka ayaa sheegaysa inay la dagaalamayso wax loogu yeeray musuqmaasuqa si ay mas-uuliyiinteeda iyo xubnaha iyada ka tirsan uga mashquuliso arrimo badan oo ay suuragal tahay inay ka hadli lahaayeen
bangiga adduunka ayaa hakiyey dhaqaalihii uu siin jiray ugandha kadib markii ay diideen xeerka qowmuluudka l g b t madaxweynaha waddanka uganda ayaa ka dhaga adeegay inuu dalkiisa u ogolaado xeerka qowmuluudka kaasoo ay reer galbeedku doonayaan in caalamka oo dhan lagu baahiyo si loo waayo ummad isdhaantaa bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay in la joojiyey lacaga deyma ah oo ay siin lahaayeen uganda sabab la xiriir diidmadii ay kala hor yimaadeen xeerkaas hay-addan oo fadhigeedu yahay washington d c ayaa sheegtay sideedii bishan inay si kumeel gaar ah u joojinayso maalgelinta mashaariicda uganda taasoo looga jeeday bay yidhaahdeen ilaalinta xuquuqda dadka isku jinsiga ah iyo doorashadooda bangiga adduunka ayaa sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay wuxuu ugu yeeray takoor la-aanta iyo in dadku sinnaadaan wuxuuna kambaala ku eedeeyey inay kasoo horjeesatay tiir muhiim u ah deenbixinta iyo deen cafinta madaxweynaha bangiga oo lagu magacaabo ajay banga oo xilka la wareegay bishii juun ayaa wuxuu cadaadis xoogan kala kulmaya boqol iyo toddobaatan xubnood kuwaasi oo doonayay in xeerkaas isaga ah lagu baahiyo dowladaha sidoo kalena lagu sunduleeyo uganda ayaa soo rogtay xeer ciqaabeed gaarsiisan in la dilo qofkii ku kacay qowmuluudnimada iyo in labaatan sano la xiro ciddii ay dhis ku faafisay falalkaas oo kale dowladda maraykanka oo tallaabadaas aada uga carootay ayaa xayiraad dhanka socdaalka ah kusoo rogtay saraakiil ugandes ah bishii juun sharcigan ayaa la sheegay inuu saxiixay madaxweynaha uganda yoweri museveni horeyna wuxuu u sheegay in qowmuluudnimada ay cillad nafsi ah tahay inkasta oo cambaarin caalami ah loo soo jeediyey museveni waxa uu difaacay xeerkiisa u arko mid dadkiisa ka difaacaya waxa lagu sheego l g b t bangiga adduunka ayaa hoosta ka xariiqay sida ay uga go-an tahay inay gargaar siiso uganda maadaama dad ahaan ay badidooda haystaan karishtaanka laakiin waxaa kaalmadoodii loo hakiyey diidmada qayxan oo ay sameeyeen reer galbeedka ayaa isku dayaya in uganda ay kula hadlaan habka soo jiidashada iyo ku adkaynta si ay uga soo dabcaan mowqifkooda wuxuuna bankigu sheegay inay uganda leeyihiin xiriir qoto dheer ayna ka go-an tahay inay faqriga kala dagaalamaan museveni oo keliya ma ahan madaxda kirishtaanka ah ee diiday waxa loogu yeero l g b t balse waxa isna ganafka ku dhuftay madaxweynaha dalka kenya william ruuto taasoo keentay in mucaarado badan oo gudaha lagu kiciyo waxaase jirtay in maxkamadda sare ee nairobi ay ogolaatay in kenyaanku samaysan karaan dad u ololeeya ficilka foosha xun ruuto ayaa cod dheer ku yidhi waanu ixtiraamaynaa go'aanka maxkamadda sare laakiin taas micnaheedu ma aha inaan raacno maxaa yeelay qayimkayaga caadooyinkayaga iyo diintayada nasaarada ma ogola inaan taageerno guurka dadka isku jinsiga ah waxaan leenahay sharci nagu maamula halkan kenya waxaan rabaa inaan idiin sheego intaasi aysan suuragal noqon doonin waxa ay ka dhici kartaa dalal kale laakiin halkan no ayuu yidhi madaxweyne ruuto laakiin soomaaliya sharcigaas ay laadka ku dhufteen uganda iyo kenya waxaa laabta gashtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada golaha wasiirada ee dowladda federaalka ayaa sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ansixiyey xeerkaas xalaaleynaya ficilkii foosh xumaa ee uu allah subxaana wa tacaala ku halaagay qowmkii xadgudubka sameeyey ee nebiyullaahi luut calayhi salaatu wasalaam loo diray xeerkan ayaa waxaa sidoo kale qalinka ku duugay baarlamaanada somalilan iyo puntland waxaana ku qoran hadallo aan afka soo qaban karin kaas oo la doonayay in lagu dhaqo ummadda soomaaliyeed ujeedada loo qaatay ayaa ah in lacaga laga helo bangiga adduunka dhowr sanno ka hor waxay dowladda federaalka baasaboorkeeda ku qortay inay ku dhoofi karaan rag dumar iyo jandar oo loola jeedo qowmuluudka taasoo lagu tusayo reer galbeedka in soomaalidu leedahay dad noocaas ah wadaadka sheekh umal oo aada u taageeri jiray dowladda federaalka muddadaas dhowrka sano ahna aan ka hadal dhowaan wuxuu cambaareeyey hadalkaas kadib markii uu midmadow soo kala dhex galay isaga iyo xukuumadda villa soomaaliya waa dowladda soomaaliya kaadhkay bixisaiyo baasboortkay hadda bixiso waxaa ku qoran jender baa ku qoran kenya lama gelinin kuma qora jender kuma qora waxaa ku qoran sex baa ku qoran oo markaa ama mail ama female ah ama lab ama dhadiga baasboorada afrikaanka saasaa ku qoran bal waxaad isweydiisaan dowladda soomaaliya iyo soomaali meesha sex maxay uga guureenoo jender u qaateen ceeb waaye waxa noocan oo kale ah dowladdii dalkii muslimka ahaa dadkii muslimka ahaa inay horbooda waxa la yidhahdo jender maanta oo ay dukumentiyada ku qorto dowladihii gaaladuna ay diidaan soo ceeb weyn ma aha waxaan ka hadlayna kaaway marka dagaalka lagula jiro ma aha inaan isu dhiibno noo roodno ma aha waana midda keenaysa dumarkii siyaasiyiinta inoo aha inay wax noocaasoo kale horboodaan oo public u horboodaan oo hataa madaxdii iyo dadkii waddanka maamulaya toona aynan hal kelima ka dhihin hal kelima ka dheh waxa dad waxa uu ololeynaya dukumentiyadiina waa lagu qortay haddaba waxaa dadka soomaaliyeed hor yaalla su-aal ah waa maxay sababta ka liftay in dalkooda la keeno xeer ay iska diideen dowladaha kirishtaanka kuwii ugu liitay warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon xukuumadda suudan ayaa gacanta ku dhigtay sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah dagaalo culus oo bilowgii isbuucan ka dhacay magaalada umudarmaan ee dalka suudaan ayaa khasaaro xoogan waxaa lagu gaarsiiyey dhinacyadii ku dagaalamayay dadka rayidka ah dagaalo culus oo bilowgii isbuucan ka dhacayay magaalada umudarmaan ee dalka suudaan ayaa khasaaro xoogan wuxuu kasoo gaaray dhinacyadii ku dagaalamayay sidoo kale dadka rayidka ah ciidamada milatariga suudaan ayaa weerarkii ugu xoogana ku qaaday saldhigyada ay kooxaha fallaagada ah ku lahaayeen magaalada umudarmaan ilawareedyo ayaa sheegaya in ciidamada lugta iyo kuwa cirka ay si isku mid ah uga qayb qaadanayeen weeraradan oo la sheegay inay qaateen ku dhowaad shan iyo toban saacadood oo xiriir ah taliska guud ee uu madaxda ka yahay jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in dhowr xaafadood laga sifeeyey wuxuu ugu yaray fallaagada uu ula jeedo maleeshiyaadka kooxda r s f intii uu dagaalka socday ayaa waxaa gacanta lagu dhigay sargaal sare oo ka tirsanaa kooxda r s f ninkan oo darajadiisa ciidan ay tahay sareeye guuto ayaa waxaa lagu magacaabaa saalax xamdaan wuxuu ahaa madaxii hubka iyo saadka sidoo kale wuxuu ka mid ahaa guddiga wadahadalada kooxda dacmu sariic